gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada afmadow ahna kusimaha duqa magaalada dalmar caagane shafad oo uu wehliyo xogayaha degmada afmadow xalane maxamed bashiir ayaa kulan looga hadlayay horumarinta adeegyada ay bixiyaan hay-adaha la yeeshay mas-uuliyiinta hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala degmada afmadow kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah dowladda hoose isku duwayaasha wasaaradaha jubbaland iyo mas-uuliyiin kale gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada afmadow ahna kusimaha duqa magaalada dalmar caagane shafad ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxaan hoolka shirarka ee degmada afmudow ku qabanay ee kulan ay iskugu yimaadeen hay-adaha iyo n g o ska iyo wasaaradaha iyo private sectorska ee ka bixiya adeegyada ka bixiya degmada afmudow kulankan wuxuu u daarnaa in la hubiyo tayada adeegyada ay bixiyaan dhammaan hay-adaha ka howlgala degmada iyo private sectorska iyo weliba adeegyada ay bixiso dowladda hoose ee degmada afmudow run ahaantii kulankan wuxuu ahaa kulan aada iyo aada looga soo shaqeeyey halkaas oo hay-ad kasta ay kusoo bandhigaysay waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay haysata ay inta badan ay la kulmaan waxyaabaha inta badan marka looga hadlay waxaa ka mid ah sida waxbarashada anagoo ogsoon in degmada afmudow ee waxbarashada aada iyo aada ugu sareyso kaalimaha horena ay ka gashay mid qaran iyo mid dowladda jubbalandba imtixaanaadka dowladda jubbaland iyo imtixaanaadka qarankaba ardaydeena dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba ay kaalimo fiican kasoo hoyeen sidoo kale waxaa looga hadlay adeegyada caafimaadka qeybihiisa kala duwan xarumaha kala duwan ee adeegyada caafimaad ka bixiya ayaa ayagana soo bandhigay waxqabadadooda iyo caqabadaha ay ka hadlayeen dhammaantooda oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaana kamid ah in degmada afmudow aysan qabin general hospital oo refaral ah taas oo caqabad soo jirtay ama soo taagneyd ah run ahaantii baahideedana marar badan ayaa shaacinay inaad degmada u baahan tahay isbitaal weyn oosan hadda isbitaalka hadda ku yaala uusan ku filneyn ayna kabi karin baahida degmada ujeedka kulankan ayaa ahaa xoojinta dhinacyada wadashaqeynta bulshada ee hay-adaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo horumariyo adeegyada bulshada loo qabto